bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada warkii habeennimo ee rediyo muqdisho waxaana qodobada wararka ugu waaweyn ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ka qaybgalay shirkii midowda yurub ay soo qabanqaabiyeen kaasi oo lagu qabtay magaalada bruseles ee dalka biljimka iyadoo gabagabadii shirkaasina midowda yurub ay sheegeen inay kaalmo lacageed oo gaaraysa toddobaatan iyo saddex milyan oo yuuro ay ugu deeqeeyeen soomaaliya guddiga baarlamaanka soomaaliya u qaabilsan maaliyadda oo maalmihii lasoo dhaafay shir hanaanka maaliyadda dalka uga socday magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya ayaa maanta halkaasi loogu soo gebagabeeyey shirkaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dibudhiska dowladda hoose ee xamar ay ka wado wadooyinka magaalada muqdisho qaar ka mida dadkii dhowaan ka barakacay fatahaadihii uu webiga shabeelle ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay inay ku soo laabtaan guryahooda islamarkaasina ay dayactirtaan sare ukaca dhinaca qiimaha quturduruuriga ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna habeennimo ugu waaweynaa u diyaargaroo warkaasi oo faahfaahsan oo guu dhowaan idin ambaqaadna insha allah habeen wanaagsan khiyaartaa wada naga dhagaysanaysay waa habeennimo jimcaah oo sabti soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha lixaad sanadka laba kun lix iyo tobanka warkii oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ka qayb galay shirkii midowda yurub ay soo qabanqaabiyeen kaasi oo lagu qabtay magaalada bruseles iyadoo gabagabadii shirkaasina midowda yurub ay sheegeen inay kaalmo lacageed oo gaaraysa toddobaatan iyo saddex milyan oo yuro ay ugu deeqayso soomaaliya cali cabdiraxmaan aadan ayaa faahfaahinta warkan inoo haya midooda yurub ayaa dalal soomaaliya ka mid tahay waxaa ugu deeqay kaalmooyin lacageed loogu talagalay in dibudhis lagu sameeyo dalka soomaaliya waxaana arrinkaasi uu ka dambeeyey markii magaalada bruseles ee dalka beljimka lagu soo gebagabeeyey barnaamijka horumarinta midooda yurub ee maalmaha kaas oo maalmaha lasoo dhaafay ka socday warbixinta ay soo saareen ururka midooda yurub ayaa waxaa la sheegay in kaalmadan cusub oo loogu talagalay in dalal soomaaliya ka mid tahay lagu caawiyo ay gaarayso toddobaatan iyo saddex milyan oo yuuro lacagta waddamada qaaradda yurub ee dalladaasi ku jira isticmaalaan kulanka oo maalintii u dambeysay loogu dhawaaqay barnaamijka horumarinta midooda yurub ee maalmaha ee e d d s loo soo gaabiyo kaas oo ah gole lagu horumarinayo islamarkaana iskaashiga caalamiga ee uu socday guddigaasi gaarka ah ee qaramada midoobay aan idhaahdee midooda yurub ay u saareen waxaana si rasmiga loogu dhawaaqay in kaalmadaasi dalalka soomaaliya ay ka mid tahay la siin doono kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte oo dowladda soomaaliya u matalayay islamarkaana kulankaasi uu sheegay in xaaladda soomaaliya ay haatan tahay mid ka soo hagaagaysa sidii ay horey u ahayd islamarkaana dhanka siyaasadda amniga iyo soo kabashada dhanka dhaqaalaha horumar laga sameeyey waxaa la sheegay in deeqdan toddobaatan iyo saddexda milyan oo yuuro gaarayso shan iyo labaatan ka mid a loogu golleeyahay in lagu maalgeliyo soo kabashada iyo koruqaadida dhallinyarada sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa iyo in sida kor loogu qaadi lahaa dadka dhulka baadiyaha ku nool noloshooda iyo kuwa kale ee magaalooyinka ku nool ee soomaaliya waxaa sidoo kale lacagahan ay diiradda saari doonaan islamarkaana lagu caawin doonaa dadka nugul ee soomaaliya jooga oo ay ka mid yihiin dadka barakacay gudaha dalka ku nool afartan iyo siddeedda milyan ee soo hartay ayaa sidoo kale lagu bixin doonaa dib u dhiska dalka nabadda iyo in la xoojiyo guud ahaanba hay-adaha dawliga ee dalka in sidoo kale lagu xoojiyo ku dhaqanka sharciga amniga oo ay ku jirto baa layidhi in lagu bixiyo mushaaraadka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale in kor loo qaado hanaanka maaliyadda soomaaliya ayaa lagu yidhi warka ay soo saareen midooda yurub ee ku aadan in la caawin doono dalal soomaaliya ka mid tahay waddamada kale ee heshiiskan ka faa'iidaysan doona ayaa waxaa ku jira kenya iyo morishiyas oo la sheegay in sidoo kale faa'iidada ama kaalmo tan soomaaliya heshay mid kale oo la mida ay halkaasi loo laga siin doono
warbixintii waryahayaga cali cabdiraxmaan aadan ee la xiriirtay ra-isul wasaare ku-xigeenka oo ka qayb galay shirkii midowda yurub kaasi oo ballanqaadyo lacageed loogu sameeyey dowladda federaalka ee soomaaliya guddiga baarlamanka soomaaliya u qaabilsan maaliyadda oo maalmihii lasoo dhaafay shirka hanaanka maaliyadda ee dalka oo uga socday magaalada nairobi caasimada waddanka kenya ayaa loo soo gebagabeeyey sida faahfaahinta warkan oo cumar cabdi xasan cumar caaqil inooga soo diray magaalada nairobi caasimada waddanka kenya kulankan oo socday muddo labaiyo toban maalina ayaa magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaa maanta uu ugu soo gebagaboobay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya xildhibaanadan oo gaarayay ilaa shan iyo toban xildhibaan ayaa waxaa ay kulankooda uga hadlayeen dib u eegidda sharciga maaliyadda soomaaliya waxaana kulankan soo qaban qaabiyey wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane samaan maxamed sheekh daahir oo kulanka kadib la hadlay telefishanka qaranka soomaaliyeed ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda kulankan sharci wax weyn ka tara xafidaadda hantida ummadda iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo maxaanku idhaahdaa ka faa'iidaysiga hantida qaranka oo si shaksi ama gaara ama si ka duwan sida loogu talagalay looga faa'iidaysto ayuu waxweyn ka taraaya sharcigan inuu ka hor tago waxaa kale uu wax ka tarayaa inay dadkeenna bartaan nidaamka loo maareeyo hanti ay ummadi leedahay oo cashuur dad laga soo uruuriyey ah inay ummaddeenna barato ayuu wax ka tarayaa marka markaan soo uruuriyo waxaan leeyahay dhammaan waa u mahad celinayaa dadkii iyo hay-adihii ka qayb galay waxaan rajaynayaa guddida iyo baarlamaanka iyo xukuumaddaba inta ka hartay shaqada sharcigan in sidii hadda lagu waday loo sii dardargeliyo si loo dhammaystira intii uusan dhammaan xilliga xilhaynta baarlamaanka sagaalaad ee hadda wakhtigiis sii dhammaanayo safiirka dowladda federaalk soomaaliya u fadhiya waddanka kenya ambasador jamaal maxamed xasan oo soo xiray kulanka ayaa isaguna waxa uu u mahad celiyey mudanayaasha baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya ee kulankan soo agaasimay waxaana uu ugu hambeliyeeyey hawsha wanaagsan ay u hayaan shacabka soomaaliyeed maanta saaad ujeedaan waxaa dhammaaday workshopka u socday guddiga maaliyadda ee baarlamaanka waxaa halkan lagu soo gebagabeeyey qabiil qoraalkii public finance managementiga management actigii sharcigii finance managementiga dowladda runtii markaa fiirisid sharcigan waa sharci aad iyo aad muhiim u ah guddiga kii horeeya sameeyeen maaha waa kii afraad saddexdii kale sharci bay noqdeen marka kii arrimaha xawaaladaha ee ku saabsanaa kan waa kii afraad waxaan rajaynaa haddii alla idmo marka baarlamaanka lagu celiyo oo wixii lagu dari lahaa lagu daro in si ugu dhaqsax badan loo baas gareeyo dabeedna madaxweynuhu markaa uu seexo u dhaqan karo haddii alla idmo waxaan rabnaa bilahan soo socda inaan waddanka laga howlgeliyo sharcigan oo sharci waddanka o dhan ka fargaraynaya maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaan runtii mahad usoo jeedinaa dhammaan xildhibaanadii ka qayb qaatay wakhtiga geliyey oo isu xisaaray inay sharcigan waddanka u sameeyaan iyo dadkii khubradii iyo dadkii kale ee ku bixiyey wakhtiga iyo dhaqaalaha iyo runtii enerjiga badan geliyey dhammaantooda mahadnaqaynaa waxaan leenahay guul weyn weeye haddii alla idmo waxaan ka rajaynaa baarlamaanka inuu taas garayo sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan waddanka looga howlgeliy cumar caaqil warbaahinta qaranka soomaaliyeed nairobi
mahadsanid cumar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dib u dhiska dowladda hoose ee xamar ay ka wado wadooyinka magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ee duqa magaalada muqdisho oo maanta ka qaybgalaya barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa warbaahinta qaranka ayaa sheegay in wadooyinka dib u dhiska lagu sameeyey ay soo kordhiyeen in dadka ay ku dhiiradaan inay guryahooda dayactirtaan
hadda wadada sayidka markii la dhisay kadib jaa waxaan arkay dhowr guri oo dayactir ku socda oo dadku jaa guryahoodii way dayactiranayaan maxaa yeelay dhaqaale ka abuurayaan wadada buuli xogeyna sidoo kale taas marka waxay qaad waxay ka qayb qaadanaysaa bilicda magaalada ka qayb qaadanaysaa tan labaad annagu qaybaan ka nahay ee annagu wax ma dhisoogayna kaliga waa wax wada wadaagga aan sheegaya ganacsato soomaaliyeed oo runta aada iyo aada isla qaantay oo khayr badan iyo shacabka muqdisho aada u bislaaday iyo annagio runtii ku hogaaminayno wax wada qabsi ayaa ka kaagabay labadaas wado oo dhammaaday hadda tan hadda waxaa hadda aan bilownay oo shaqadeeda bilownay wadada wadnaha oo sida caalka ku dhifatay wadda weyn ah oo istaraatiiji ah oo magaaladan intada runta haday hagaagsana aan filaya magaalada wareegkana markaan mukarama wuu ka yaraanayaa isu socodka gaadiidka iyo bulshadana waa fududaanayaa wadadaas markaan mukaramana hadda waan bilownay way socotaa sidaas lamida waxaa la bilaabay in wadada guriga shaqaala oo iyaguna ay runta qayb ay ka yihiin shacabka magaalada muqdisho deganaa iyo wadada wadnaha la shacabka ayaa qayb ka ah qoleedka annaga ayagu waan wadaagaynaa marka iyadana way socotaa waxaa sidaas lamida aan rajaynaynaa walaalahayna turkiga oo iyaguna aan runtii wax badan aan ku laalaabtay wadada sodonka ayay iga aqbaleen inay iyaguna ay qaataan ja waxay soo direen technical teamku way soo direen oo hadda ja ay hadda ay shaqa ku ka bilaabeen qalabkii ay wax ku samay lahaayeen diyaarintii ayay shaqa ka bilaabeen ciidana inay bilaabata ayaan rajeynayna haddii la yidhaahdo ninkastoo ciida labarkeeda laga raba inaan qayb ka qaadano oo laga rabo dhagaxii iyo jaygii iyo caradii iyo inaan annagu aan keeno maxaa yeele istanbul laga soo musaafuri maayo jayga iyo carada lagama keenaayo annagaa nagala rabaa marka taas horteeda waxaan codsanayaa dadka kaawolida ah iyo kaawolinku inay qayb ay ka qaataanna waan rajeynayaa marka weli waa wax wada qabsigii wax wada yeelashadii waa cid gaara wax yeelanaysa ma jirto marka iidaasna waan rajeynaynaa inay markuu noo bilowdaan waxna way
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ka hadlayay dayactirka wadooyinka magaalada muqdisho iyo sida dadka soomaaliyeed ay ugu diirsadeen gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed ee iyagu doonaya inay maalgashi ku samaystaan dalka soomaaliya kuwaasi oo ku sugan dalka dibaddiisa muddo dhowr iyo labaatan sanaha kadibna dib u bilaabay in ay guryahoodii dayactirtaan si ay noloshii caadiga ahayd ula jaan qaadaan qaar ka mida dadkii dhowaan ka barakacay fatahaadaha uu webiga shabeelle ku sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay inay kusoo laabtaan guryahooda islamarkaasina ay dayactirtaan ibraahim maxamed geedi ayaa faahfaahinta warkan kasoo diray magaalada beledweyne
iyadoo dadkii uu saameeyey fataxadda webiga shabeelle deegaansaday deegaanka arjal ayaa dib ugu soo laabtay guryahooda maadaama ay biyaha ka baxeen qoyskan ayaa u badan kuwa danyar ah haddana aan waxba haysan xilligaana lagu guda jiro bisha ramadaan ayaa bilaabay dib u dhiska guryahooda aas-aaska noloshooda waxaana dhinaca kale babar socda kaalmo loo sameynayo deeq lacageed oo ka timid qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka swiden ayaa loo qaybiyey qoys danyar ah iyo kuwa ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle oo dhowaan ka geystay magaalada beledweyne kaalmadan lacageed ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqol afar toban qoys waxaana qoyskiiba la siiyey lacag dhan konton dollarka maraykanka ah xaaji maxamed cabdi suldaan oo ah gudoomiyaha guddiga dibudhiska masjidka bardaha ee magaalada beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo halka ay ka timid waxaan u mahad celinayaa bulshada soomaaliyeed degan linkobin magaalada la yidhaahdo dalka sweden waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran ilaahay khayr hayda siiyo wixiinana allah idin barakeeyo baaraka allaahu fi lmaali walahl maalkiinna iyo maalkiinna allah idin barakeeyo waa mahadsantihiin annagoo intaas ka wakiila lacagta aad ay soo dhiibeen qolada degan bulshada degan linkobin oo ka koobneyd lacag ah shan kun sagaal boqol iyo lixdan waxaan siinay waxaan siinay dadkan u yaryar u qaybinnay boqol dad gaaraya boqol toban iyo afar qofood qaar ka mida dad ka faa'iidaysta deeqdan lacageed ayaa ka mahad celiyay waxaana ay sheegeen inay si aad ugu faraxsan yihiin ismaaciil xuseen waxaanu macnaha waxaa helnay lacag konton konton dollar ah walaalaheen macnaha waxaa soo dhajina gaar ahaan marka ninkobin lacagta waa helna waanu ducaynaynaa baaraka allahu allah idin barakeeyo waxaa jeceshaan allah idin siiyo annagana macnaha waxaa wixii waa helnay
na soo gaarsiiyey lacagtaas sadaqada ah oo konton dollar khayr allah siiyo
ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
warbixintaasi la xiriirta barakacayaashii ka cararay fatahaadihii dhowaan ku dhuftay qeybo ka mid a magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee u barakacay duleedka magaalada ee dib ugu soo guryo noqday deegaanadii ay ka barakaceen ee uu soo diray waryahayaga ibraahim maxamed geedi ayaa ugu dambeysay warkeenii habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii warkeena uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqaliyo qoraala ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ciwaankiisa radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe isma dhaaf